waxaan ognahay oo kale idin sheegaya marka kuwa intaas diidan oo dowladnimada yani shidaynayaahi inay qaarkood ay shabaab siiyaan canshuurta aan ognahay inta loo yimaado xataa lama baryo lama yara canshuur bixiya telefon baa loo soo dara telefon bay ku bixiyaan marka ninka shabaab shaba inuu siiyo canshuurta uu bixiyo ee dawladdan u diidan micnaheedu maxay tahay micnaheedu waxaa weeye shabaab way dili karaan wey lakin dawladda ima dili karta ima xiri karta wey marka ma waxay rabaan marka dawladdu si shaa inuu u dhaqanta maya rabaan ilaa wanaagiisa iyo nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa nin kasoo horjeeda oo diidan inuu canshuurta ku bixiyo ogolla inuu shabaab u adeego u khidmeeyahay dabcan micnaha annaga shabaab u noola mid yahay wey runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku boorinaya dadka puntland in ay nidaamka dhowraan inay midnimada adkaystaan in ciddii shiddo wadda ay